kala sooco kartaa wararkii ugu dambeeyey warbixinno barnaamijyo wareysiyo iyo kuwo kaloo aad u fara badan oo ay shacabku ay ka heli karaan goor weliba iyo waqti weliba ballanteenu waa raadiyo baydhaba isha warka
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hamiin fayle dhugunsadyaal waxaa ka dhowaada warka hamiinnimo ee warbaahinta raadiyo baydhaba qodobada una siinkahayna na weliba ayo shalayina wararkiin kada dambeeyey ee falkii geeka booliska magaalada laascaanood iyo ka kahen yaa ee faahfaahintii oo siinhayna ra-iisul wasaare rooble oo ah marsi guddiga amniga doorashooyinka dalka madaxweyne guurlaawe oo magacaabay guddiga qabanqaabada xuska sanad guurida maamul goboleedka hirshabelle beele caalamka oo biiq ee baaq degdeg ee andarti madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare roble agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha oo shir gudoomiyey kulunlun ku hadlaya dardargelinta howlaha horyaala wasaaradda bahda caafimaadka oo sii diiran magaalada muqdishohan ka dhawaayan agaasimaha isbitaalka martini wasiir beyle oo sheegay in wasaaradiisi ay diyaarngata bixinta mushaaraadka ilaa iyo bartamaha sanadka hadareera madaxweynaha puntland oo guddig magacaabay ee guddiga kutala bixiyo amniga magaalooyinka puntland magacaabeero akhbaaraadka dhanankan waliba una siinkahayna tirada dadkan dhimadii coronavirus oo deertay ilaa iyo shan milyan oo qof waayahay hamiin fayle dhugunsadayaal markale waa hamignimo sabta ee taarikhdan iyo ka-eedanta lamaada bila tobanaad lamadkuiyo labaatii kowtan taas waliba ayuu haayana qodobada faahfaahintii uuna siinhayna inisjaariya kulkudhowyo oo faahfaahsan markale hamiin fayle dhugunsadayaal waliba ka bilaabaneh ee magaalada laascaanood ee gobolka sool waliba ee geeka halmar balaha bulshada isla qobsatay ciidanka booliska somalilan gobolka sool ee magaalada laascaanood oo daadgureen ka sameeyay dadka ku jeeda koonfurta soomaaliya ee faahfaahinta wararkan iyo wali maamulka koonfur galbeedku eri waliba diyaarle ah oo stuudiya ay kala sugan cabdulaahi salaad aadam xidig cabdulaahi faahfaahintanasi waayahay ciidan mahadsantima hameera ee magaalada laascaanood ee gobolka sool ee somalilan ee sidii sanla socotan geeg waliba laha kubaraka iyo dad shacab ee weliba markaasi kujeeda koonfurta soomaaliya walibana maxamed barakacintaasi ay bilaawatay xalay saaqday dhexe iyagoo weliba ciidanka booliska ee somalilan ee gobolka sool iyo ganacsato fara badan iyo kujeeda koonfur galbeed soomaaliya ku tarxiileen ama iyo kubarakayeen deegaankaasi ganacsatada ayaa maxamed waliba yomilasay iyo kasuganaayana muddo fara badan sanadooyin ah walibana yomilaskiyo kalahayana goobo ganacsi oo muhiim ah saasaata sida wararka iyo sheegaha in dadka shacabka ee weliba la barakaceeyahay ayaa weliba landiiday in iyo magaalada iyo kula baxan hantida iyo ganacsi walibana log aruuryaha garoon weyn oo weliba markaasi laka ciyaaro kubadda cagta oo kiyaala milasay walibana la sheegay shacabkaasi in markaasi si sharwodlaan ah iyo markaasi iyo kubahan magaalada saasaatown iyo ankanagadan ee maxamedow ee deegaanadiiyo hore iyo ankuqooyeen walibana falkaasay jeysaday ciidanka booliska somalilan gaar ahaan xanka sugan laascaanood oo weliba mirtaasay ku haysada taliyaasha ciidamada sawiraha geeka lagu qaaday dadkaasi oo weliba la kafaafay baraha bulshada iyo weliba laga aragaya dad fara badan oo weliba saaran baabuurtaha muulka oo weliba la daadgureeyo arrintan yana bilaabatay xalay saaqdii dhexe dadkiina markaasi laha kulabahaay guryaashu xiliga hamiinkaha iyagoo weliba la aruuriyay dhinaca kale waraysi markaasi lagu qaaday taliyaha ciidanka booliska laascaanood oona dhugunsidii waliba us eray arintan intii markaasi iyo jarta islamarkaasna dadka shacabka ee weliba reer koonfur galbeed soomaaliya iyo lamadayin siduus hadalkan dhaki ee etoobiyaanka iyo weliba ajaaniibta kale ee weliba kujeeda dalalka kale ee sidaas dartiyana markaasi iyo ku mamnuuceen deegaanadiyo waliba us eray taliyaha aan hadali ee ciidanka booliska laascaanood ee gobolka sool dadka gujeeda koonfurta soomaaliya waa ajaaniib walibana iyo niinlamid iyiina etoobiyaanka oo kale walibana markaasi ku saarana guud ahaan gobolada somalilan yan eri soomaaliya ma ihini waana mahadna gala doonan walibana un ina somalilan yana markaas sii raacsi taliyaha
cabdulaahi markii lagu taba hadalka taliyaha somalilan ha ku yidhi may ogna dadkan inay si gaar ee lanshaagay inayo ha ku jeedaan maamul goboleedka koonfur galbeed may war ee ilaa iyo hata ku hayna ee maamulka koonfur galbeed oo ha ku yeerinayay maxmedow saacado ku hor shirjaraaydu sugobadii wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ilyaas cali nuur weliba uuse ka ambaareeyay falkaasi oo markaasio ka dhagaagan ciidanka booliska somalilan welibana uuse wasiirka sheegay in dhibaatada lanjeysada ganacsatadaasi reer koonfur galbeed yeeta mid lalayaaba welibana uuse sidoo kale walaaca ku muujiyay wasiirka xaaladda haddii oo ka suganyin dadkaasi laha baraki weliba uuse walhulmaada ka tilmaamay in la beegsada oo weliba gabadfulo lanjeysada dadka muddo ka ganacsaday ee deegaanadaasi
anigoo ah wasiirka warfaafinta wacyigelinta bulshada dowlad goboleedka koonfur galbeed maanta waxaan rabaa in halkan aan maaragtay ugu baaqo ama maaragtay aan ka cambaareeyo dhibaatada ka taagan gobolka sool gaar ahaan laasacaanood magaalada laasacaanood marka anigoo ku hadlayo magaca madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigareen waxaan rabaa cambaarayntaas in aan u soo jeedino maamulka somalilan dadka ka soo jeedo south westa ama koonfur galbeed ayaa dhibaato loo geystay ilaa iminka aan idinla hadlaayo dhibaato ayaa ka taagan dhibaatadaas oo ah dad ganacsato ah oo soomaaliyeed oo maaragtay deegaan meesha ku leh meesha degan oo south west ka soo jeedo ayaa maaragtay maal ayagii xaasaskoodii iyo caruurtoodii meel laiskugu geeyey marka taasna waxay maaragtay caddaynaysaa in maaragtay xiriirka walaaltinimo ee maaragtay ama soomaalinimada in dhibaato ay u keeni karta laga yaaba marka waxaan codsanaynaa marka mas-uuliyiinta maamulka somalilan waxaan ka codsanaynaa oo madaxweynaha ugu horeeyo iyo maaragtay odayaasha cuqaasha maaragtay somalilan waxaan ka codsanaynaa iyo arrimaha bulshada dhammaantoodii waxaan ka codsanaynaa arrintan oo dhibaatada maaragtay lagu hayo dadka ka soo jeeda koonfur galbeed in maaragtay ay ka taxdiraan
cabdulaahi wasiirka markii lagu tabo waliba ognaa dadka shacabka ku nool magaalada baydhabo may dareengayo ku jeediyan arantun may faahfaahinayona dhinajoonin ku hayta maxamed sida markaasi iyo sheegan qaar kumida shacabka ka nool magaalada baydhabo ee gobolka bay ogik markaasi la hadalay warbaahinta weliba yoona dhinisho walakuxumaadayo ka tilmaamadaan in la siyaasadeeya dadka goobaha ganacsi weyn kale deegaanadaasi weliba muddo ka ganacsaday welibana iyo xuseena ini markii koreyti iyo markaasan hayna marar badan oo weliba sidan oo kale weliba dad ahgujiyada koonfur galbeed soomaaliya laka dhawaatay gobolada waqooyi ee dalka soomaaliya weliba iyo maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo dhinisho markaasi iyo ankabaaqina inay markaasi si sharuudlaan ay welibiyo anku hadalaan arrintan oo weliba ka saabsan murugi iyo weliba tiiraanyo sidii hadalkan dhakane saasaata weliba iyo xaqiijiyana dareensho oo weliba kaeedan sidii markaasi dadka shacabka reer koonfur galbeed oo weliba haddii weliba haaladii meelhun marahayt oo kusugan deegaanadaasi somalilan iyo markaasi laqiiroden welibana iyo sheegana in markaasi walkumadeeta maamulka somalilan iyo ankabaaqin in markaasi lan siyaasadayna arrimaha muwaadiniinta soomaaliyeed sidayo hadalkan dhakan
annagoo magacayla erow maxamed shariif aadan oo ka nool magaalada baydhabo oo ka mid ahaa ganacsatada kabaay may baa-eed macnaha dhibsanahi dadka kiidana oo reebankey afka maayka ka hadalow oo sidii lankii sacuudiseedii haan somalilan lahan ku tarxii lahay dhibkaasaa eed macnaha yaa eedna dhibtini markuu dad badan oo somalilan yaa inta roogan yaa ka daqoogen megal i balaan le unuuna dad shisheeyahan oo iyo sidii oo ninka tilmaamay anka tilmaamana oo etoobiyaahan eh oo soomaaliba anhayn hanga anka tilmaamana oo reebankii anna unuuna tarxiilana baawarta ka daabgureeyan ganacsatadii gobolka bayhobna inaga on ku mid ana maamulka koonfur galbeedna may ku codsadaane in dadshe ku naxo andanqado tallaabo sharci ku qaada taasa ku codsadaan bismillaah haddii aana magaayo ku bilaabo maybua shuceeba leere haddii aanu ku hadlo maybua somalilan manaha ganacsada oo koonfur galbeed nalati laha ku buryahay ciidan kuuma maamulkana mayba ka baaqane ini dadku walaalo e oo meeli laha ka barakiya iyo dadku mas-uulku e maamulkuus mas-uulku e mar weliba may la faray ini usun dhug lahaad ini dadka ganacsade dhibin wadana mana ganacsadaan ini la dhiba ciidankuuna maka faraxsanini ganacsada dadka mas-uulku e mayba waa maamulku dadka matelaayaan marka mayba ka codsadaane maamulka oo baaqeen diraane in dadka ganacsadaayaan oo ku jeeda koonfur galbeed oo rooga somalilan manaa laku wada hadala ina ganacsadaan dhibjolon taliyana saasaan ka baaqafada maamulka
uno reer baydhaw ena ganacsatadii oo baydhowka noolayta ena may fadaane insha allah warkaha noo weeri oo b- soomaalilan ha ku bahi war un id ndheemnu tan kaled soomaalin soomaalilan haddii ad soomaalin hayna un ajaanibnii tilmaantay nin addaytoy tan kaled hob ilaahay ere tallaabi sharce ya ku qaadan unun wali sagiirkii oo soomaalilan antu rooga way buaha soomaali ma eegsun ajaanib oo ma ka tilmaamanay oo oo ardeeda aj- ajaanib oo qaldanga ya ka tilmaaman hob ilaahay er ma inka baagay maamulka koonfur galbeed ini macnaa tallaabadan si degdeg e usul ha ka saara
waayahay codkaas weliba ayuu haayana shacabka magaalada baydhabo oo dareen joog ku dhiibadaayay weliba ku horeeyey weriye cabdulaahi salaad aadam xidig oo faahfaahinta ee faahfaahinada wararkan ee haskadawridii een dhinaca kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa geeka kulan gaar ee la qaadaday guddiga amniga doorashooyinka dalka ra-iisul wasaare rooble iyo guddiga amniga ayaa weliba iyo ku hadalana diyaargarowga sugidda amniga doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka tumi koowaad ee la filahay in maalmo hadereer ku bilaabata maamul goboleedyada dalka sidoo kale ra-iisul wasaaraha ayaa weliba uusan ku mahadnaqay guddiga amniga doorashooyinka sidii uun ku qayb qaadan lahayn sugidda amniga doorashooyinka aqal sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya oo dhammaadka dhow ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa guddiga amniga ka amaray iniyo sii wadaan dadaaladii oo wadajirka ah ee ka eedan sugidda amniga ergooyinka iyo dhinacyada ka howlan hirgelinta doorashada dalka guddiga amniga ee la kulmay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa weliba iska jaray taliyaalka booliska heer federaal iyo heer dowlad goboleed booliska amisom iyo booliska u n k oo taageera dhinacyada farsamada ee iyo siyaayaan ee dowladda federaalka dhinii kaleed madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle cali cabdulaahi xuseen cali guurlaab ayaa magacaabay guddiga qabanqaabada munaasabada shee- sheen- munaasabada sanad guurida shanaad ee dowlad goboleedka hirshabelle wareegti usaasaari madaxweyne cali guurlaab ayaa weliba laka magacaabay guddiga qabanqaabada oo ku kooban tumishan xubnood hanaseyti oo guddoomiye lanka dhiki wasiirka arrimaha gudaha maamul goboleedka hirshabelle maxamed cali caadle guddiga la magacaabaya weliba ayuu ku shaqeey doonana munaasabada sanad guurida shanaad ee dowlad goboleedka hirshabelle oo maalmaha dareerta ee ku dhiyaasa magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe waana ee caasimada maamulkaasi munaasabadan ayaa weliba la filahaya in iyagu ku qayb galan mas-uuliyiin shal duwan oo ku tirsan dowladda federaalk soomaaliya wushuud shal duwan iyo marti sharaf kale oo hirshabelle ayaa ka casumtay munaasabada dhii doonta saaxiibada beela caalamika ee saaxiibada caalamiga ee soomaaliya ayaa weliba madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo aan ka baaqayn inayuu sii wadaan dadaala dadaalada dhexdhexaadinta ee la kaxaliyo khilaafaadka lakamooj iyo isweydaarsi iyo warbixinadii tumi ee tumility sebtembar ee bile hadhamaatay ee sanadka kan si kastaba haatuu saaxiibadii waliba iyo ku welwelsanyana in arrimaha aasaasiga ee weli lan xalina inkastoo inku badan ee lamataduwaad iyo jiran dadaalo dhexdhexaadin ee hubalaanta siyaasadeed ee ku- ee socota waana sii kororahayta waana halista kaya leeri reedan dhiyaw kaleed oo kokoyo geedi socodka doorashadii waliba ayaa horseeda kortay jahwareer ku dhaladay hogaanka wasaaradda amniga gudaha ee waaq iyo hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ee nisa ee hanasayti oo waltarjo muhiiman ayaa leeri la dagaalanka ururka al-shabaab iyo ilaalinta xaaladda nabadgelyada dalka saaxiibada beela caalamka ee waliba ayuu ku booriyeen madaxweynaha dalka iyo ra-iisul wasaaraha in iyo sidinka dhaqsiyaha badan iyo undeeran heshiis siiya diiradda lan saara hirgelinta doorashooyinka ee heshiisyadii doorashooyinka ee tumay todobada sebtembar labadkii labaatanka iyo labaatan todobada mey ee labadkii labaatii kowda iyo in iyo hubiyaan hay-adaha amniga ee muhiimkan eh een amniga dalka ee waag iyo nisa iyo in iyo madax banaanin hogaamiyayaal awood leh oo een la qadariyo gaar ahaan xilliga doorashada dalka iyo dareerta dhinii kaleed agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya iyo d- agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalk iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalk soomaaliya mudane saciid cabdulaahi cali sow ayaa geeka shir gudoomiyey shirka la taliyaalka wasaaradda shirkuun yaa weliba warbixino lan ku dhegeysaday la taliyaalka wasaaradda sida dareedan heliisyowka federaalka iyo dowladaha hoose weliba ee na walainku qabsoomay bilii laha dhaafi ee bilowgii laha dhaafi ero agaasimaha guud ee wasaaradda yaa weliba la taliyaalka wasaaradda kala dardaaramay in iyo sii lama jibaaran dadaaladii oo ka eedan dardargelinta waajibaadka shaqo ee wasaaradda lagu fadow dhinaca kaleed bahda caafimaadka oo iyo hormudangata wasiirada ee wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya doctores fawziye abikar nuur yaa eena iyo u weheliyaayaan xildhibaanaha qaar kumid agaasimyaalka xarumaha caafimaadka ee magaalada muqdisho iyo mas-uuliyiin kale oo ku tirsan gobolka banaadir iyo dowladda soomaaliya iyo garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho ka dhawaayaan agaasimaha guud ee isbitaalka martini doctor cabdirasaaq yuusuf axmed jalaaludiin doctor jalaaludiin yaa weliba uus muddo afar bilood isku maqanayay dalka dibadiisa meerasayta oo iskagalaya xaalad caafimaad kuleed markii uu sameyd kumid a keliyaaldhi uusan ka deeqi walaaldhii welibaana islamarkaasaytii uuse geeka booqday isbitaalka martini meelasayto iyo kadareeran ee ha ka dhawayan ero dhakhaatiirta safka horanka jarta la dagaalanka cudurka coronavirus ee aafada ka haya adduunka oo dhan dhugunsadayaal weliba aysan dhugunsahaytan war ka hamignay warbaahinta raadiyo baydhawa haddana ee fiirino wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya doctor cabdiraxmaan ducaale beyle oo xafiis dhii ku qabday shirka jaraa-id ee la kulanka wasiirka ayaa weliba uusu ku hadlay horumarka dhaqaalaha dalka doorashooyinka iyo maamulka dhaqaalaha ee marxaladaha kala guurka marxaladan kala guurka ee wasiir beyle ayaa weliba aan kuhoreyntii sheegay ini reedan hawaayow dhaqaalaha usa ku dareera hanaanka lanka targala islamarkaasaytiina reedan hawaayowka hanaanka dhaqaalaha usaka dareerah ee sida lankatargal islamarkaasaytan iyo sabab ee sababtii inay kor usankaha aaminaada hay-adaha dhaqaalaha adduunka iyo diyaarinayay deeqdhon ee hal bilyan oo dollar oo lankatargali horumarinta mashaariicda bulshada iyo kaabayaalka dhaqaalaha wasiirka maaliyadda ayaa tilmaamay in marxalada kala guurka iyo khilaafaadka siyaasiga iyo saameyn ankuweeldhana howlaha hay-adda maaliyadda dalka oo sii caadi iyo hatan dareerta shirka jaraa-id ee wasiirka weliba suuqaleed use sheegay jiritaanka ama inuusu jara mashruuca horumarinta dhaqaalaha iyo isku xirka wadamada geeska africa oo ay ka jarto soomaaliya kaasayta oo ay ka bahaasa lacag diira soddon miishan bilyan oo dollar oo badana lanka tiragali dhismaha wadooyinka een dalalkaasi gulaha la deeriyey ee wadahadalka gulaha laku deeriro wadahadaladii deencafinta soomaaliya iyo reedan habeynta maamulka maaliyaddiya use sheegay in wasiirka iyo saldhigangata ee mashaariicda la helahaya wasiir cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa weliba uuse tilmaamay in wasaaradda maaliyadda iyo diyaariday qorshaha ee sida joogtada ee lankabiyo mushaaraadka shaqaalaha ciidanka iyo qarashaadka hay-adaha dowladda ilaa iyo bartamaha sanadka hadareere ee lama kun labaatan lamada dhini kaleed madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi deni ayaa weliba geeka uuse guddiyeng magacaabay ee guddiyeng magacaabay dardargelinta iyo hakutale bixinta amniga magaalooyinka puntland gaar ahaan caasimadda guddigun la magacaabaya weliba uuse ku koobanya saddex xubnood weliba guddoomiyaha jenaraal bashiir cabdi maxamed oo guddoomiyihii guddiga ah iyo maxamed cabdiraxmaan maxamed farowle iyo cabdirasaaq ciise xuseen oo xubinkashale madaxweynaha ayaa weliba faray dhammaan laamaha amniga iyo hay-adaha shal duwan ee puntland inayo guddiga kala shaqeeyeen howlaha lanxil saare waaniyoon fududayan sidii oon gudi lahaayeen waajibaadyo guddiga ayaa weliba sameey doonay qiimeyn iyo neha ku tala bixin hanaanka amniga laka sugow sidii langrooji lahaayey eena mukhadaraadka iyo waana lan hormari lahaayey qorshayaalka amniga ee dowliga dhugunsadayaal weliba aysan dhugunsahaytana warka hamiignimo ee warbaahinta raadiyo baydhawa qeybaha aan kada dambeeyey warkaan iyo islamarahayne akhbaaraadka caalamka haddii aan fiiriyona tirakobia samayti wakaalada wararka ee reuters ee weliba laga sheegay inay tirada dhimashada adduunka ee sawi cudurka fayraska corona iyo dirti shan milyan iyo ona xanuunka faraciis delta uuse kasii faafahay qeybo kumid ah adduunka sida ee kacad xogtiya baahidii reuters yaa waliba sanadkii laha dhaafay tirada dhimashada corona iyo dirtay lama dhibic shan milyan oo qof dadkan ka badan ee dhimida xanuunkan ee covid nneteen yaa waliba lagu diiwaangeliyey dalalka maraykanka ruushka brazil britain mexico iyo hindia celilis ahaan dadka yaa waliba ayo deereena siyeed kun oo dhimasho ah yaa lagu diiwaangeliyey adduunka oo dhan toddobaadkii laha dhaafay taasayti oo ku dhikan in daqiiqad kasta xanuunkun iyo dhimadaasi ilaa iyo shan qof tirada dadka maraykanka ee dhimidii cudurka corona ayaa weliba ayay hata koran dhaaftay todoba boqol oo kun oo qof sida laga sheegay tirakob iyo sameyti jaamacadda john hopkins tiradasayti oo ka dhow dadka ka nool magaalada washington d c ee dalkasayti maraykanka dhugunsadayaal warkii hamignimo yaa antininka dhan warka weliba saaray waana siinla dareeryaano maxamiyare eh dhiniga farsamada saaxiibkay nuur kalsooni ahay warkun waralmide antion reedan ku kulmaana sidaas iyo amaana allah
waa eight nine bounty five fm radio baydhabo waa eight nine bounty five